waxaan soo afjarnay ama ugu dambeyntii baryahan dambe oo ay ka dilaacday shabahad uu hogaaminayey nin suldaana oo la yidhaahdo suldaan abibakar wabar taa iyada ah oo aanay maanta u kow ahayn intay ciidamo soo xiroodeen hase yeeshee gun iyo gebagabadii maanta ayaan soo gebagabeynay hogaan dhaqameedyada beeraha halkan degan ama ay kasoo jeedeen madaxda heer gobol heer degmo iyo odayaal uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaanu ugu ambabaxnay meel ka egta magaalada boorame shan iyo labaatan kilomitr si aanu ciidamadaasi loo qarameeyo uguna soo dhaweynay marka waa maalin runtii taariikhiya hawshaasina gobolka waa kasoo afjarantay alhamdulilahi rabbilcaalamiin iyadoo laga faa'iideynayo ama anaga laftigeyga aanu fulinayno amarkii madaxweynaha ee uu caqabka ku bixiyey ayaanu ku tagnay iyana ay ku aqbaleen hawshaasina si guulaba isoo dhamaatay waana war dhaba warkaa aad leedahay waan maqalay waa gartay waxaad ii sheegteen meel shan iyo labaatan kilomitr magaalada banaanka ka inaad ciidamadaasi ugu tagteen ciidamadana meesha joogaan markii hore ma kuwo lagu ogaa bay ahaayeen waxa weeyaan runtii inkii dambe dhuumaalaysiray ku jireen xuduudda udhaxaysa iyo somaliland iyo etoobiya udhaxaysa halkan ugu tagnayna waa xuduudka ayaanu ugu tagnay waa xuduudkay ku taalaa degmalaqas baa la yidhahdaa meeshaanu tagnay waa halkaa xuduudka ku taalaa marka ciidamadii xaggee la geeyay hadda ciidamadii waxay joogaan xerada gooya cawl ayaanu iminka muddo toban minid ka hor arkaga nimid alxamdulilahi rabbilcaalamiin saraakiishii iyo hogaamadii ciidanka ka joogay ayaa la wareegay heer gobol iyo heer qaranba lahaa tiradooda waa imise ciidamadaasi aada soo xarayseen hadda waa toddoba iyo konton intan ugu dambeysay hase yeeshee hore ayay usoo xeroodeen ciidamo ka tiro badan intan runtii marka kuwan waxaad leedaha waa kuwii u dambeeyey ee suldaanku intani waa gebagabadii ugu dambeysay odayaashii kuwii la taliyayaasha u ahaa dhammaan waxaanaad ka daawan doontaa marka ay ka hadlayaan miyaa runtii oo ay guudeen warbaahinta hortaa oo dhami ay wada joogtay waxaad ii sheegtay inay ahaayeen tiradii ugu dambeysay ee la socotay suldaanka maxaa taa lagu xaqiijiyey inaanay kuwo kale jirin oo kuwan ay yihiin kuwii u dambeeyey ee suldaan wabar uu watay adeg waa xaqiiqo weeyaan waa xaqiiqa waa intii ugu dambeysay ee la joogtay ma kale waa ma manaanaan kala war lahayn runtii markay halkan joogeen wa wa waanu ka wada warhayno de awalgalaanu ka wada jirnayna waxa weeyaan waa waa guniga gabagabadii caddayntaasna waxaad ka qaadi kartaa haddii aad u baahato odayaashii iyo iyaga laftigeediba suldaankii isaga xaggee lagu sheegay suldaankii waxaa lagu sheegay inuu baxay kaagaan kuu raacayaa lagu sheegay daadaasaan raacayaa e waxa waxa u dhootay canada ayuu u dhootay goorma
muddo dhaweyd muddo dhaweyd oo iminka laga joogo laba cisho nidaamku halkaasi ayuu ka ambabaxay runtii waana isagoo ka faaideysanaya casabkii madaxweynaha oday dhaqameedka beelaha uu kasoo jeedo oo runtii aada uga hawlgalay hawshani sidii ay si nabadgelyaha ugu dhamaan lahayd waad ogtahayo heshiiska etoobiya iyo somaliland wadagaleen khaasatan shalalka shanaad iyo gobolada xuduudaha ku yaala waxa ay runtii go-aansadeen inay soo galaan somaliland siidaana aanu fulinaynay iyadoanu ka duulayna xafiiskii madaxweynaha sidaas ayay hawshaasi kusoo afsirantay ilaahayna waxaan ka baryeynaa in shaqaaqadii gobolka ka jirta ay intaasi nagaga dhamaatay waa gartay hore waxaa nagu maqaalo ahayd guddoomiye in suldaanka uu buuraha gobolka owdal uu ku jiray oo halkaas uu wax kasoo agaasimi jiray hadda markaa xagguu ka baxay dhinacuu maray wallahi warkaasi adigaa sheegaya somaliland inkastoo tudaalo badani jiray oo mararka qaarkood dee uu soo geli jire way jirtay oo de culay ka jeesteeno kolkii ugu dambeysay aniga gurigeygaaba lagu soo weeraray taasi iyada ah wax waa nabadgelya ayaa hawsha kusoo dhamaatay iyaa marka maamulka gacan ka siiyey in ciidamadani ay maamulkii kusoo biiraan oo la qarameeyo oo sida ay hubkii ku dhigaan oo ciidamadii somaliland ay uga mid noqdaan yaa gacan ka geystay waxaa gacan ka siiyey oday dhaqameedyada madaxdii hore oo uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore cabdiraxmaan aw cali oo runtii aada iyo aad dadaal badan u sameeyey salaadiin madax dhaqameedyo kale olimo xildhibaano odayaasha dhaqanka ee kale oo runtii sheikh hadee boqolka ugu caansan uu kamid ahaa sheekh xasan deeye maantana meesha ka dudbadeeyey kana duheeyey